yaasiin ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban magaalada nairobi ayuu kusoo diyaariyey waxaana kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii ayay ahayd markii ugu horreysay ee jabuuti mooye ee dalweynaha soomaaliyeed la hoos keenay maamul dowladeed ay awood qurixi ka taliso waa dagaalkii labaad xilligii uu socday ee ingiriisku uu geeska afrika ku jebiyey dowladdii talyaaniga ee musoliini hoggaamin jiray dabadeedna uu kala wareegay dhulalkii ay ula baxday afrika orientaala italyaana kuwaasoo ka koobnaa koonfurta soomaaliya waqooyiga galbeedka xabashida iyo eritrea isla sannadahaasi waxayna xusuusiyaan waayadii ay soomaalida ka go'day inay iska roogto gumaysigii dalkooda kala qaybsaday waa sannadihii xamar laga asaasay xisbigii aswa ee la baxay ee haddiiba geyiga soomaaliyeed oo idil ka wada hirgalay xisbigii ku guulaystay in halista qabyaaladda uu muddo gaaban soomaalida ku dareensiiyo una tuso inay tahay sababtii iyada iyo dhulkeedaba loo gumaystay si kastaba ha ahaatee dhammaadkii dagaalka kadib waxaa soomaaliya si xoog la uga socday laba doodood oo ay kala wateen xoogagii gobonnimo doonka oo xisbigaasi uu hormuudka u ahaa iyo dhinaca kale oo ahaa talyaani kaashanaya ururo soomaaliyeed la dagaalanka xisbigana uu isagu u samaystay dooda leegadu waxay ahayd soomaalidu inay dowladnimo u bisishahay gobonnimo iyo midnimo waxaan ahayn inaysan dhaga u lahayn sidaa darteedna aysan oggolayn talyaani iyo ingiriis tony inay kol dambe u taliyaan talyaaniga iyo soomaalidii kujaalka ahaydse waxay ku doodi jireen soomaalidu inay ka kooban tahay tolal isu col ah oo mar walba ay xabaddu isugu jirto sidaas awgeedna aan mudnayn inta dowlad loogu dhawaaqo inay ismaamusho dacwigaas gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka waxay leegadu kaga hortegi jirtay baktiinta colaadihii tolalka ka dhexdhici jiray dalka meeshii dagaal laga soo sheegaba waxay u diri jireen erge iyaga ka socota taasoo ku guwaabin jirtay joojinta colaadaha si damaca gumaysigu aanu u rumoobin kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii ayaa haddaba waxaa dagaal dhex maray laba qolo oo gobolka mudug wada degta goobo aad loogu leeday laguna kala irdhoobay ayaa intii muddo ah geyigii nabad uga dhaartay waxaana ugu ba'nay tii dibira taariikhda ku gashay ee joojinteedii ay leegadu gacanta weyn ka geysatay laantii xisbigu uu gaalkacyo ku lahaa ayaa ku guulaysatay qolyihii diiray inay dhex dhigto heshiis guud oo ay ku nabdeen taasoo u noqotay guul siyaasadeed talyaani iyo soomaalidii kujaalka ahaydna jab ku ahayd dadkuse kolba wacadkii la dhigto ma wada maamuusee waxaa jiray dhinacyadii la heshiisiiyey rag ka mid ahaa oo ka samri la'aa hebelle ay isxigeen oo dagaaladii hore dhacay lagaga dilay dabadeedna goor ay fii tahay ayaa dhallinyaro caraysan oo ardoonii istaabatay cabbaar kadibna meel gaalkacyo agteeda ayay ku gowraceen laba nin oo u dhashay qoladii ay ciilka u qabeen asii dhowaanta uu xisbigu wacadka u kala qaaday leegaduba ha ugu daraatee waxay ahayd dhacdo wixii samaha jeclaa ay ka gubteen dabadeedna labadii nin markii in la dilay la ogaaday ayaa waxaa gebiyey nin ka mid ahaa kooxihii leegada ka dhanka ahaa kaasoo malaha istusay dhacdadaasi inay magaca xisbiga aad u waxyeelayn karto isaguna inuu ku digtaa ay u eg tahay wuxuu ahaa gabay madaxdii leegada uu dareen xumi ka galay burburkii heshiiskana uga daraa maxaa yeelay dilka dambe iyo isaguba waxay ku soo beegmeen xoghayihii guud ee xisbigu halgamay cabdulaahi ciise waagii qaramada midoobay loo diray ee bulshada caalamka ay ka dhaadhicinayeen inay gobonnimo gayaan maalintaas baa waxaa gebiyey nin ka tirsanaa mintidka xisbiga oo allaha u naxariistay la odhan jiray guunno bootaan geedi yaryare habeen axadaad oo ka mid a habeenadii dadweynaha taageersan ay leegadu shilin jirtay ayaa naadigoodii gaalkacyood wuxuu guuna ka mariyey gabay loogu bogay oo waano iyo wacdiba ay ka buuxaan dhextaalkiisuna ahaa isaw lama ogaanin guulna wuxuu gabaygiisa ku bilaabay canaan iyo dhaliil isuwan oo soomaalida guud ahaan uu ula jeeday marka xigana maanyadi iyo diingaabi ayuu ku tilmaamayaa isagoo cuskanaya walaalkood qurgooyadiisu siday ugu fududahay mar kalena abaarihii iyo roob la-aantii markaas lagu sugnaa ayuu sabab uga dhigayaa aarsi eebe marba dhiiggii dadkiisa haddii ay bannaysteen wuxuu yidhi aqligeeda soomaali baa eedda weligeedi iyadoo arkaysay dishaa aabbihii dhalaye umaxaawo iyo aadam bay ku ismanaayeen goortii jannada loo amriyo ubaxa laacaya ikhtilaafka waatay dhigeen odayadeenii maantana amuur baa dhacdiyo amarro waaweyne niman baa ibleys duubsado ooda loo rogay idil iyo wataa laysku jabay idilkii daaroode dabka ololi iyo qaacu waa aqaladoodii onkad iyo hilaac iyo waxaa aaran lala waaye abaartiyo waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxa eber ka dhigay xoolihii ariya geeliiba waa uquubadaan geysanay iyo abigii dhacayb nin waliba u aar buu isyidhi ina adeerkaaye la ilow ilaah iyo wedkii uunka layn jiraye kol haddaan armaatiga dhiciyo aala tuman weynay oon abad kurteen wadanahaan kala adkaan weynay itaaliya inaan xoog la arag isagu lama ogaanin abidcaalinkood reerihii la ibtilaynayo ilaahay wuxuu necab yahay ku isticmaalaani kor haddaan islaamka iyo kufriga kala aqoon weynay oo axadba axadkii uu rabay eegga kala gooyay aafaa samaawiga dhici isaw lama ogaanin markaas buu waxa ugu iftiiminayaa dadowgii weligood badelisyada ahaa siday u kala irdhoobeen dhulka iyo deegaantii ka baxday sida loo daaqi kari waayey orcolayntii dagaalada iyo hoog iyo dilkii dadka wixii laga kororsaday wuxuu haddana xusuusinayaa baqdin awgeed ragga aqaladoodii seexan kari waayey aroorkii iyo dhaamankii tubaha loo joogsaday dumarka asayda wada hagoogan uuray miirantii ilmaha laga dooxay iyo sida aakhira iyo xisaabteeda loo ilaaway ma uu halmaamin raggii gumaysi raaca ahaa inuu ku cambaareeyo siday ugu farxeen goobtii dibira barbaartii badnayd ee lagu laayey wuxuu yidhi adduunyadu kobtii ay fadhiday laga ogaadooye ey iyo waraabaa ku haray oogadii mudugay aftintii lawaa iyo naqii udugu saaraaye eliisha iyo dooxada kolkii uudka laga laysto afka gowralo iyo aalcadiyo kaxaya iidoole inaan qolana urur daaqahayn sow lama ogaanin afdhuublaynta iyo weerarkii ciidan lala joogay ilaaladii iyo duulaamadii la ololaynayey aroorkii socdiyo dhaamankii la iska agangooyey inaan aayatiin laga helayn sow lama ogaanin ardaayada cidloodi iyo guryaha laga agoontoobay naagaha asaydu caddaha iyo dumarka ooyaaya ugeybkii lalaayiyo kuwii uurka laga dooxay nimankii amleeyada sitay iyo eebada iyo seefta aakhiro inay tagahayaan sow lama ogaanin maantaan idlaanayno waa ii dagaalada eh nimanba ayaantii dibira eegta weligoode ordheere iyo tiib bay hayeen toban ayaamoode wallaaha waxaa inagu dhacay awrka dheeliyine aagaan ka soo kala go'dayna waynaga ilaahe alif iyo bar baa naga dhintaye sow lama ogaanin dambaystii wuxuu guuna soomaalidii dagaalamaysay ka duraamanaya haddii aanay waanadiisa wax ku qaadanayn in balcoraadda ay hakiyaan inta cabdulaahi ciise uu qaramada midoobe ku maqan yahay qadiyadda gobonimadana uu kaga doodayo markaas buu yidhi waxba adartuyo ilo dulkiina waxaan ku soo ooday abti iyo adeer iyo la noqoy ehero waaweyne inamaha la kala guursadoo layskuna ahaaye idilkeedba soomaali waa uliyo diilkeede allihiin hadduu alla yahay aayar kala jooga istantiibadan xiranno iyo dhaartiina adkeeya haddaydnaan idabdarrada iyo fidnada idinku daynaynin cabdulaahiyo uuna jira yaan lagu abbaarin istiqlaalka noo soo baxayna dirista yuu eersan arligaad ku dhalateenna yaan laydinku addoonsan buu yidhi wuxuu guulna ka baqaayay haddii mudug ay dirirtu ka sii socoto in xujooyinka gumaysiga la qaadan doono kuwa wadaniyiintana dhagaha laga furaysan doono waa shan iyo lixdan gu ka hor muxuu indheergalad ahaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo